Hooyooyin Soomaaliyeed ayaa waxay ganacsiga ku biireen iyagoo aan aqoon fiican u lahayn habka maaraynta waxaana intooda badan inay ganacsiyo yaryar bilaabaan ku kalifay burburkii iyo xaaladihii adkaa ee dalku soo maray. Hooyooyin badan oo ku nool miyiga Soomaaliyeed ayay fursad u noqotay ganacsiga noocyadiisa kala duwan kuwaasoo ka raadiya nolol maalmeedka carruurtooda si ay ugu dabaraan noloshooda. Haweenka danyarta ah ee ku nool degmada Dhoble ayaa samaystay ganacsiyo ay noloshooda ku kaafiyaan iyagoo hadba samaysta ganacsiyo ay wax ka heli karaan. Haddaba waxaan wareysi la yeeshay qaar ka mid ah hooyooyin danyar ah oo ganacsiyo yaryar ku leh degmada Dhoble iyagoo sheegay inay ganacsiga yar ay carruurtooda uga raadiyaan nolol maalmeedkooda.
Magacayga waa Aamin Cabdulaahi Maxamed waxaan ahay hooyo ka ganacsataa ganacsigaas yar aad hadda ujeedo intaas yar yaanyada iyo intaas yar qudaarta miiska ii saaran baan ka ganacsadaa waxaana igu kalifay ganacsigan inaan ilmahayga ku korsado ilmahayga aan yaryarkeyga aan ku dhaqdo intaasaa ilmahayga ku korsadaa waxaan ugu maareeyaa caruurta nolosha caruurteeda uun ku maareeyaa maalinta wixii soo galaana waan arkaa oo wax laga iibsado maalin maalin baa waxay dhacdaaba in ganacsigan asagoo hadda yar haddana uu suuq ku yeelan waayo maalin maalinna suuq buu ku yeeshaa alxamdulilaah waan ku maareystaa hadda ilaahay nimcadiis waaye ilmahayga waxay cunaan uma waayo waan u dagaalamaa ilmahayga si aysan u gaajoonin alxamdulilaah waxaa la yidhaahaa faadumo cali cabdi ganacsigayga waxaan gadaa bagaash iyo qudaar waan ka maareeyaa noloshayda aniga ciyaalkayga iyo cidaydaba waa un la gataa bagaashkana waa la gataa qudaarta waa la gataa raashinka waa la gataa waxaa la gadani ma jirto inkastoon every time aan la gadanin marka wax oo yar bada cajis a way jirtaa waxna aan cajis ahayn oo la gadanayana way jirtaa haddana noloshanada ayada umaan ku tiirsannahay oon ku maaraynaa